jostin mongiko ma aysan xasuusan karin magaca cudurka looga digay waxa keliya ay ogaatay ayaa ah in ilmaheeda fidal ay ka soo baxeen boogo ama nabro xanuun badan oo la mid ah kuwa ka muuqda caruur kale oo ku nool xerada barakacyaasha ee ka agdhow magaalada goma oo dhacda bariga jamhuuriyadda kongo d r c jamhuuriyadda kongo waa halka xudunta u ah cudurka furuqa daanyeerka oo dhowaan ka dilaacay waddankaasi goortaas oo ay hay-adda w h o ku dhawaaqday xaalad halis ah oo ka jirta dalkaasi bulshaduna u baahan yihiin taageero deg deg ah oo dhanka caafimaadka jostin iyo hooyooyin kale oo ku sugan xerada barakacyaasha ayaa go'aansaday in carruurtoodu ku dabiibaan dabodhaqameed oo ay la tacaalaan qandhada iyo finanka iyaga oo uwadka ugu qabaynaya biyo la karkariyo cusbo leh iyo inay maqaarka ku xoqaan caleemaha jilicsan ee geedka kitamatama cudurkani waa nabar maqaarka ah ma aqaano meesha uu ka yimid ayay tiri haweeneyda afarlabaatan jirka uu ka muuqdo welwel badan islamarkaana la ilmeynaysa jirada ilmaheeda weli waxa uu cunugeeda la ildaran yahay nabro qolofyo wata oo kaga soo baxay gacmaha iyo lugaha waxa ay sheegtay haweeneyda in laga qaado hilibka keynta laga keeno ee daanyeerada laakiin waxay sheegtay inaysan weli iyada iyo ilmaheeda cunin hilibkaasi hay-adaha caafimaadka ee dalkaasi iyo kuwa reer galbeedku waxay sheegayaan in xaaladda kongo aan la dheelsan karin loona baahan yahay shaqaale tiro badan oo u carbisan la tacaalidda xanuunka iyo dad khubaro ah oo soo qiimeeya xawaaraha uu ku socdo cudurka iyo dadka u nugul intaba ebra okreg oo ah uu qaybsamaha hay-adda w h o ee jetham house ayaa sheegtay inay muhiim tahay in xiriir lala sameeyo bulshada ku nool waddankaasi una baahan yihiin iyada iyo kooxdeeda inay si deg dega ku helaan macluumaadka saxda ah ee khatarta waddanka kongo d r c ilaa iyo hadda waxaa waddankaasi laga diiwaan geliyey ku dhowaad toddobiyo labaatan kun oo xaaladood oo cudurka ah iyadoo ay dhinteen dad gaaraya kun iyo boqol qof oo u badan carruur tirakoobkani ayaana ku jaango-an tan iyo markii uu cudurka ka dilaacay dalkaasi bishii janwari ee sanadkii hore laba kun saddex iyo labaatan waxaana uu fayraska ku faafay waddamada deriska la-ah kongo kuwaasoo iyagana sii gudbinaya dadka degankaamamka barakacyaasha ee kongo ayaa maalin ka hor isugu soo baxay meel bannaan si ay u dhegaystaan shaqaale caafimaad oo ka socda isbitaalada iyo hay-adaha kuwaasoo sharaxaad ka bixinaya cudurka iyo sida looga fogaan karo halistiisa waxaa loo qeybiyey warqado ay ku qoran yihiin digniino ku saabsan cudurka daanyeerada kuna baaqaya in xiriir lala sameeyo dadka qaba cudurka iyo xayawaanada helen rees oo ka tirsan madaxda kooxda maaraynta dhacdooyinka manki bokis ee koonfur afrika ayaa sheegtay in caqabadda ka jirta kongo iyo dalalka kale ee afrika ay uga sii daran tahay dhaqaale la-aanta ka haysata dhanka cilmi baarista oo waxay tidhi weli ma lihin faham wanaagsan oo ku saabsan furuqa saamayntiisa sida uu u faafo iyo daweyntiisa cudurkan ayaa adduunka ka dilaacay markii ugu horreysay bilowgii toddobaatamaadkii waana markii saddexaad oo uu ku soo laabanayo caalamka dhowaandiid horxidig oo ka howlgala isbitaalka guud ee jilib ayaa shaaca ka qaaday in xanuunkan uu ku faafayo afrika wuxuuna tilmaamay in waddamo derisla ah soomaaliya iyo kuwa ay soomaalidu aad u tagaan uu xanuunka marayo dalalka aan deriska nahay oo xuduudda aan leenahay sida dalka kenya ayuu hadda cudurkan aad uga socdaa waxaana lagu arkay laatansanka juulaay ayaa lagu arkay kiiska ugu horreeyey waxaana lagu arkay nin darawal ah oo afartii laba jir ah ayaa kiiskan markii la baaray lagu arkay waxaa kaloo lagu arkay wadamaka sida wadamada kale oo sida tanzaniya iyo uganda doctor xidig maxaa tala ah oo aad siinaysaa dadka ku dhegeysanaya talada amba si guud aan sii lahay dadka i dhegeysanaya waa horta in dadku ay wacyiga ay la socdaan oo mar walba wixi soo ifbaxa dadku waa inay dad la socdo wacyiga yihiin iyo adduunka isbedelada ka dhacayo iyo cudurada soo kordhayo dadku cudurka saaad ogtihiin saan hor u soo sheegnay wuxuu aadad u saameyn uu leeyahay uu kusoo ku faafayaa waddamaka aan deriska nahay marka isku socodka dadka ay safaradana way badan yihiin oo dalalkii in waxaa dadka ay aadaan laga yaabaa xududa waa isku furan yihiin dadka marka waa inay si guud ay waaqicay la socdaan oo cudurkaas inuu jiray og yihiin dalalka cudurkaas laga sheegana waa inay markii ay u safrayaan amba aadan ay taxadir gooni ay yeeshaan amba safarka dee laga baaqi karo laiska baajiyo waxaa kaloo ummadda si guud aan tala siinayaa qofkii cudurkan amba calaamadahan aan soo sheegnay isku arka waa inuu meesha ugu dhow oo dhakhtarka dhakhtar uu joogo amba xarunta ugu dhow waa inuu si dhaqsi ah oo ku wargeliyaa uusan cudurkan qarsan uusan guriga la jiifan ummadda kale oo diriskan uusan cudurkan uusan ku dhibaatayn sida ay dhakhaatiirtu sheegayaan calaamadaha lagu garto furuqa daanyeerka waxaa ka mid ah qandho madax xanuun barar dhabar xanuun iyo muruqyada oo xanuuna qofka marka qofka ay qandhadu ka jabto waxaa ka haran nabro yaryar oo jirka ah badanaa nabraha ayaa ka soo baxa wejiga kadibna waxa ay ku faafaan qaybaha kale ee jirka sida calaacsha gacmaha iyo cagaha finanka nabraha ee qofka ka soo baxa ayaa ah kuwo xanuun badan oo ay biyaha fadhiistaan ilaa ugu dambeyn ay qalalaan qofku wuxuu ka qaadi karaa qof qaba cudurka waxaa lagu kala qaadi karaa taabasho neefsiga wuxuu u gudbaa indhaha sanka ama afka waxaa kaloo cudurka lagu qaadi karaa qofka marka uu taabto xayawaanka uu ku dhaco fayraska sida daanyeerka jiirka iyo dabagaalayaasha fayraskan wuxuu la mid yahay fayraska ka dhasha busbuska inkastoo uu xoogaa daran yahay khubaraduna waxa ay sheegeen in halistiisu ay tahay mid sahlan oo aan gaarsiisnayn heerka cudurka furuqa